إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana doornimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar waxay la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada dalka ka jira qaarkood haween ku nool deegaan hoostaga degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa hadiyado waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dad ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in dhulkooda qori caaradii ay uga qaadanayaan xubno ka tirsan maamulka jubbaland ee axmed madoobe uu hogaamiyo xukun xadusine ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galguduud mid ka mid a ururada siyaasadeed ee puntland ka jira ayaa waxa uu ku goodiyey in ay dilayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah hadduusan puntland ka raaligelin war uu horay u sheegay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warkao dhammaystira
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada dalka ka jira cabdisamed cabdulaahi ayaa wararka isku soo duway oo inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasi oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye waddanka kusoo duulay kuwa dowladda federaalka ah iyo sidoo kale qaar ka mid a kuwa maamul goboleedyada howlgalka ugu fariidsanaa wuxuu ka dhacay dhulka soomaalida laga haysto in loogu yeero n f d ka gadaal markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar dhabagalah u dhigeen askar kenyaati ah oo ku socdaalayey inta u dhexaysa deegaanka buura iyo sidoo kale magaalada gaarisa weerarka wuxuu ahaa mid qarax ah oo lala egtay gaari ciidan oo nuuca loogu yeero kooyalka oo ay saarnaayeen askar kenyaati ah qaraxa ayaa gebi ahaanba gaariga gubay waxaana halkaasi ku le-day askartii kenyaatiga ahaa ee saarnayd gaariga dhanka magaalada muqdisho maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta waxay ka fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasi oo ay ku beegsadeen xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir howlgalka koowaad waxa ay ka fuliyeen degmada dherkeelley ee magaalada muqdisho waxayna ku khaarijiyeen mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada dherkeelley kaasi oo lagu magacaabi jiray yuusuf ganey mujaahidiinta ayaa ninkan marka ay dileen ka gadaal waxay ka furteen baaskooladuu ku hubaysnaa sidoo kale howlgal kale oo ay ka fuliyeen degmada dhadhakeelley ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dhaawaceen nin kale oo lagu magacaabi jiray cabdi macalin wuxuuna ahaa guddoomiye ku-xigeenka laanta kaawagoday ee degmada dharkeelley dhanka gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay waxa ay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye xabashida ka samaysteen degmada diinsoor ee gobolka baay sidoo kale gobolka bakool waxaa ka dhacay habeenkii xalay weeraro lagu qaaday sidoo kale dhanka bakool waxaa xalay ka dhacay weeraro kale oo lagu beegsaday ciidamada askarta koonfur galbeed kuwaasi oo la shaqeeya xabashida weerarada waxay ka kala dhaceen saldhigyo ay ku leeyihiin degmada xudur iyo sidoo kale midka ay ku leeyihiin degmada waajida dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada jannaale gaar ahaan xaafadda neeshinka dhanka iyo gobolka jubbooyinkana waxaa weerar lagu qaaday askarta shisheeye ee kenya saldhig ay ku leeyihiin deegaanka husingo haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada dinsoor ee walaayada baay ayaa waxa ay hadiyado ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya dumarka muslimaadka ee ku dhaqan tuulada kanaan ah oo hoos tagta degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore dumarkan oo ah kuwa wax ku barta maraakiista tuulada kanaan ah ayaa ah kuwo juhdi weyn ku bixiya in mujaahidiinta ribaadka ku jira kala qayb qaataan jihaadka iyaga oo iska soo ururiyey agabyo kala duwan waa kuwan dumarka deegaanka kanaan ah oo ka warbixinaya inta agab ay ku wareejinayaan ciidamada mujaahidiinta inta qayb uu yahay agabyada mara koowaad ilaahay subxaana wa tacaala mahadsuunan ilaahay kii oo noogu waayey dad muslimiin ag marka lamaad ayba mahadsuunagnaa walaala harakatul shabaabi almujaahidiin unkuginya amiirkana weyda xafidahullaah marka saddexaad ayba mahadsuunagnaa wilaayada gobolka baay oo jihudi dadaal badan nagu beesan waa mahadsuunagn ina oo ka mid ay gabdhaha muslimiinta kanaana riwa ina ka mid ay meeba meeshaysi wareegasna hadiyid oonan diyaarasni walaalaha muslimiinta hadiyaadatay oo ka mid agta labaatan haba derbaal ayaan toban kortonta mir agta sodo iyo lama haba oo goo ayaan konta iyo shan haba amaamo ayaan shan loor biskud agta hamladaatay oo qiibka agta hamladii ka dhawaagi sheekh hamza abujaafar xafidahullaah ilaahayaa mahad iskale marka koowaad oo noo weeli dad muslimiin ah oo amni iyo iimaanna sii iyo mahad iskale marka koowaad marka lamaad ayba mahad iska lahaa xarakatu shabaab almujaahidiin iyo mahad iska leeya amiirkaani ankuwiin abuu cubayda xafidahullaah marka saddexaad ayba mahad iska leeya walaayada baay iyo mahad iskaleta oo juhdi badan waxbarashada ayna kabiidi iyo mahad iskaleta anoo ka tirsanya gabdhaha muslimiinta oo ka nool tuulada kanaanaxa walaayada baay ka tirsanta in oo hadiyo walaalaha mujaahidiinta un andiyaarin in gudbiin walaalaha mujaahidiin mayba fariin indire mayba lahaa sabara gaalada sabartama ilaahay mayba leeya yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha lacalakum tuflixuun iyo gaale ayiinba dullugi iyo gaalnimada oo jahanamo lay koraytaba sabarahayaan isin ilaahay meelfayl isin ballan qaadi sabara dhowaan ayay ahayd markii dumarka ku dhaqan deegaanka bisix cadde ee hoostaga degmada buurha kaba hadiyo kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta dad ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in dhulkooda qori caaradii ay kaga qaadanayaan xubno ka tirsan maamulka jubbaland ee axmed madoobe uu madaxda ka yahay cabdisamed cabdulahi ayaa warkan mar kale eegaya waxaa sii xoogaystay hanti boobka ay madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ku hayaan dadweynaha ku dhaqan deegaanada ay shisheeyaha u qabteen magaalada kismaayo waxay ka mid tahay goobaha ay ciidamada shisheeye ee kenya u qabteen axmed madoobe qoysas ku sugan magaaladaas ayaa waxay cabasho ka yihiin ciidamada shisheeye oo kenyaati ah iyo sidoo kale rag uu ku jiro axmed madoobe kuwaasi oo doonaya inay xoog ku qaataan dhul ay iyagu leeyihiin boosaskaasi waxaa ku jira hanti ay leeyihiin waxay sheegayaan in qori caaradiisa looga qaatay dadka ay faramuuqeen waxaa ku jira axmed madoobe aniga oo ah magacaygu yahay xuseen maxamed aadan kana mid ah milkiilayaasha dhulka faraha badan ee ku yaala baar caleen dhinaca ka sokaysa yaa qamiinada oo ay wareegsan jireen qayb ka mid ah niman tuug ah oo qaarna ka soo duulay kenya qaarna halka jooga oo maamulka madaxweyne axmed madoobe ku jiro saacti dowlad baana la ku dhacay qori baana la ku dhacay maamulka inaad degmada ha joogeen ama booliska ha joogeen iyo nimankaa tuugta kenya ka yimid baa noo heshiiyey dhulka iyagana boobay haddii wax laga qaban waayo rag baana warantisanayna dhulkan waa lix boqol oo mitir lix boqol lix boqol lagu dhuftay weeye adugu qof boos le qof laba le qof saddex le qof afar le qof magaciisii le dhul noocaas horta dhulku weeye dhulka intaa tira leeg waxaa ku jira ilaa toban qoys oo agoona baa ku jirta dadka agoonta agoontaa way og yihiin kuwa dhacahaya in agoonu leedahay way og yihiin agoontii umay turin dadkii shacabkaayoo kaleo meesha deganada dhulka lahaana umay turin allana kamay baqin oo xaaraam iskamay ilaalin intaas oo tuugaba ummaddii u heshiisay annaga keliyana ma ahan dhibaato badan baa magaalada ka jirta dhibaatada aan ka yaabay waxay tahy meel baa imaanayaanoo ella meel ku dhagsan bay bulayaan waa elle way burburinahayaan waxaad leedaha war allaha maxaad iiga burburinaysaa madaxweynaha soo amray bay leeyihin boos bay dhacahayaan waxay leeyihin madaxweynihii baa soo amray ee ka fogow waayihii lasoo dhaafay waxaa si aad ah u sii xoogaystay dhulboobka ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dhulboobka ugu darani wuxuu ka jiraa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana qaybta ugu xoogan wada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in madaxweynaha dowladda federaalka sababta uu dhulka u boobayo islamarkaana doonayay inuu hanti badan u sameeyo ay tahay inuu ogaaday in xaaladdu qaraar tahay sannado kadibna waxay saadaalinayaan madaxda dowladda federaalka in xaaladdu waddanka sidan wax iska bedeli doonto ka horna loo baahan yahay inay dhaqaale xoogan sameeyaan xukun xadusin ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur ee wilaayadda islaamiga ah ee galguduud sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed ciise xukun xadu zine ah ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu fuliyey xukunkan qof lagu eedeeyey inuu fal kufsi ah kula kacay qof dumar ah eedeysanaha ayaana la horkeenay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee degmada ceelbuur wuxuu qirtay eedeysanaha inuu geystay falkaani kufsiga ah maxkamadda ayaa xukun ku riday oo ahaa in lagu dhufto boqol karbaash maadaama uu guur soo marin sanad in la masaafuriyo iyo in laga qaado mahrulmathal xukunkaas oo ahaa kii allah iyo rasuulkiisa ay ku xukumeen aana lagu darin mid bini aadam dejiyey sida kan dowladda federaalk ee dadka ku xukunta xarafka a e b ama a e ba ugu horeyn qaadiga ayaa faahfaahinaya waxyaabaha lagu soo eedeeyey iyo xukunkiisa xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xaduzano ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama uusan guur soo marin iyo labaatan iyo laba dago oo ari ah oo mahrumatal ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah kow suuratu nuur aayadda labaad الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka dalka ka dhisan ayaa dadka ku maamula kitaabka alle cadaaladna bulshada u sameeya midaas oo ay ka caroodeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxayna ku soo qaadeen duulaan oo ay hadda ku fashilmeen mid ka mid ah ururada siyaasadeed ee puntland ka jira ayaa ku goodiyey in ay dilayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah hadduusan puntland ka raaligelin war uu horay u sheegay cuqdadii iyo colaaddii soo bilaabatay markii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu ra-iisul wasaarenimada u diiday dhanka puntland isla markaana ay ku darsameen arrimo kale oo siyaasadeed uu ka dambeeyey iminka xaajadu waxay maraysaa in dhanka puntland looga soo goodiyo madaxweynaha dowladda federaalka ah loona sheego in la dilayo nin ka mid a madaxda urur siyaasadeed oo puntland ka dhisan ayaa isigoo ka jawaabayay warkii madaxweynaha dowladda federaalka ee ahaa in puntland xilligan aanay doorasho qof iyo coda ka dhaqan geli karin waxa uu sheegay in xasan sheekh maxamuud ay dilayaan haddii aanu raaligelin ka bixin warka uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud waa nin aad u nasiib xun meesha uu maanta joogaana waa madaxweynihii taariikhda ugu nasiibka xumaa oo ugu xumaa oo ugu mas-uuliyad xumaa saaka saddex arrimood saddex arrimood baa u taagan saddex arrimood waxaan hayn hadduu yeelo geeridiisii baa soo dhowaanaysa arrinta koowaad waxaa weeye dagaalka uu puntland ku qaaday hadduusan ablajees ka bixin oo garowshe ka keenin oo khaladkii uu galay uusan ka shallaayin oo raalligelin uusan ka bixin wuxuu noqonayaa kuwuu dhiman lahaa wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud ay la gudboon tahay inuu iska casilo xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ah faragelinta uu puntland ku hayan aysan u suuragelaynin
qodobka labaad hadduusan kaa yeelin waa inuu madaxweynenimadiisa iska casilaa madaxweyne soomaaliya uma ahaan karo waa inuu iscasilaa waa inuu iscasilaa qodobka saddexaad waxaa weeye annagu haddaannu rabno inaannu guuro gaadid celis ma doonanno ha u diyaargarooba dagaal inaannu la gelinno ha u diyaargarooba inaannu dagaal la gelayno wiilasha uu lacagaha u soo dhiibdhiibayo oo leeyahay lacagta puntland baa labaatan maalmood ku dhimanaysa ogow wiilashu waa niman ragoo adoo kalaa ninna abbihii iyo hooyadii dili mayo ninna gurigiisa xabada ku ridi mayo puntland xilka ay dowladda federaalka iman ka hayso waxaa ugu muuqda wasaaradda arrimaha dibadda oo nin ka soo jeeda garowe uu madax ka yahay laakiin xasan sheekh maxamuud ayaa awoodda wasiirka aad hoos ugu dhigay kadib markii uu magacaabay ergooyin iyo la taliyaal arrintaas ayaa dhinaca puntland aad looga xanuunsaday madaxweyne bini'aadan buu wax u qaydiyaa oo mas-uul u yahay madaxweyne wixiisuba ay dhaafi waayeen xaaskiisa gabadhiisa haweenka uu qabo wiilkuu dhalay seedigiisa dumaashigiisa madaxweyne maahane waa akhas weeye akhas weeye qodobka ku-xigaa waxaa weeye nin walba waxaad tidhi nin walba waxaad ku tidhi waa ergey kanuna waa ergey kanuna ergey buu ahaanaya laashcaanood ergey buu u yahay habrhabray naagahay ergey u tahay nimankay ergey u tahay waa waxaan la aragoo la maqal yaahuu baannu ku leenahay madaxweynaha dowladda federaalka ah oo sanadkii koowaad ee xilhayntiisa ay maalmo ka dhiman yihiin waxaa durbadiiba si toos ah ay u kala dhinteen maamulka puntland halka maamul goboleedyada kalena khilaafaad kala dhexeeyo warkii o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duurnimadan waa inaga inta